allaha u naxariistee waxaa maalintii shalay ku geeriyooday dalka faransiiska ra-iisul wasaarihii hore jibuuti barkhad gureed xamadu oo muddo dheer oo labiyo soddon sannadood ra-iisul wasaare ka ahaa jamhuuriyadda jibuuti barkhad gureed oo kunsagaalboqoliyoagaaliyotoddobaatanki ilaa kunsagaalboqoliyoagaaliyoagaashankii uu ahaa ra-iisul wasaare madaxweyne xasan guuleed abtidoon ayuu madaxweyne ismaaciil cumar geelle u soo magacaabay mar kale ra-iisul wasaaraha jibuuti bishii mee kunsagaalboqoliyoagaaliyoagaashankii markii uu qabtay talada dalka jibuuti allaha raxmadee barkhad gureed xamadu wuxuu jagadaas iska casilay bishii maarj sanadkii laba kun iyo kow isagoo markaas istiqaaladiisa u gudbiyey madaxweyne ismaaciil cumar geelle sababo la xidhiidha xaaladiisa caafimaad wuxuu si xoogle uga soo qayb qaatay halgankii xornimadoonka jibuuti isagoo wakhtigii mustacmarkana soo qabtay xilal u badan xildhibaannimo barkhad gurad waxay si weyn ugu xusuusan doonaan reer jibuuti isagoo kaalin wax kuwo oola ka soo qaatay adkayntii midnimada qaranka jibuuti wakhtigii dagaalkii sokeeyey jibuuti ee kunsagaalboqoliyokobyosagaashankii wuxuu ifka kaga tegey xaas iyo afar caruura oo sii awlaad badan haddaba waxaa in badan la soo shaqeeyey cumar shirdoon cabbaas oo wasiir muddo dheer ka ahaa xukuumadihii kala duwanaa ee barkhad gureed xamadu uu ka ahaa ra-iisul wasaaraha bismi illaahi raxmaan raxiim horeysaa horeyse horta barkhad allaha u naxariista allaha mataqaanaa ambiyadii iyo nebiyadii iyo jaar kala dhiga ilaahay ninkaasi nin mukhlis oo khaalisahoo aad u wanaagsan nin dadka reer jabuutina aad u yaqaaniin bay ahayd waxaan ilaahay uga baryayaa inuu jannadii ka waraabiyo waxa kale oon leehayna dadkii uu ka baxay guriguu ka baxayba sabir iyo iimaan si dul ahaaneedoo caam ahaaneedna waxaan leehay dadka reer jabuuti ilaahay sabir iyo iimaan hanaga siiyo barkhad gurad saddex wasaaradoodoo kala duwan ayaad soo qabatay wax badan baad xukuumaddii madaxweyne xasan guuleed abtidoon allah yarxamu aad ku jirtay barkhad guradna allah yarxamu waxaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda jabuuti waxaa la ogyahay kaalintii uu ka geysteen agga nabadda markii dagaalada sokeeye ee jabuuti sagaashamaadkii markaa bal nooga waran nincankeeyu ahaa muwaadinnimadiisu
barkhad gurad waa dadka yar ee faraha lagu tiriyo ee siyaasad ahaan la odhan karo ninkaayi waa nin dhan waa rogcadaadi siyaasadeed la odhan karo ahaa barkhad gurad lagama horreyn hortii gobonimada markaan qaadanay sanad laba dabadeed ayuu noqday bremier ministerka u horreeyey ninkaasi dalka ninkii la dejiyey buu ahaa dowladdii xasan guuleed ninkii mataqaan nabadgelyada jabuuti dejiyey buu ahaa ninka intii dadkii laysku lisayey ee qoloqolo loo kala qaaday ee la yidhi mataqaanaa ininku qudhac baa tihiin ininku kulan baa tihiin la yidhi isku keenay ee xasan guuleed la soo dhisay ee la adkeeyey ee dalka kani qarannimadiisii iyo dadnimadii midnimadii dadka dhisay ee dhidbaha u aasay ee adkeeyey ee aad ula soo socday ilaa intuu iminka dhimanayay ayuu ahaa barkhad gurad ninkaai waa nin si dhib yar aan lagu ilaawi karin weeyaan rabadaan muuse v o a jibuuti